Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Cabdulaahi Cabduqaadir Aadan ayaa magaalada Dhoobey ee gobolka Jubbada Hoose ka furay tababar lagu baranayo xalinta khilaafaadka ee inta badan bulshada dhexdeeda ka dhaco. Tababarkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa loo qabtay booliska, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, garsoorka iyo maamulka degmada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdulaahi Cabduqaadir Aadan ayaa ka warramaya ujeedka tababarka.
iyadoo insha allahu tabaaraka watacaala maalmaha soo socda halkan idinla joogayno annagoo ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurku waxay ka shaqaysaa magaceedaad ka aragtaanba cadaalad in bulshada reer jubbaland oo degmada dhoobley iyo deka deegaanka ka mid yihiin sidii ay ku heli lahaayeen adeeg cadaaladeed oo hufan adeeg cadaaladeed si loo helo dowladda jubbaland iyo dowladda soomaaliyeedba waxaa jira qaab ay ugu talagashay adeega cadaalad inay u fulaan oo ugu horeyso maxkamadihii waxaan ku faraxsannahay magaalada dhobley in maamulkii cadaaladda uu dhammaystiran yahay Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay tababarka ayaa ka warramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka.
intaasna waxaa loo baahan yahay marka mvc ga hadda waxa uu sheegaya ama non violence communication ama wadahadalka nabdoonna wuxuu sheegayaa in waxaasi dhacay aanan nooc agooda lagu xalilin oo la wada hadlo haddii qofkan aad biyahan adigu leedahay oon ku dhaho biyahan anaa iska leh inaad dagaalamin oo dihin aad igu soo boodin ood idhaahdo de can evidence biyahan adi aad ku leedahay haddaan dooda kaaga guulaystoon aniga caddaynteeda badatana dee anaa qaadanaya haddaa adiga iga badatana adaa qaadanaya marka inta badan wadahadalka nabdoon waxa la dhahaa wadahadalka nabdoon inta badan wuxuu xoogga saaraa waxaa la dhahaa waa qofka oo ogolaada wax aan maskaxdaadu jecleen ama wax jirkaaga iyo niyaddaada aana jecleen oo agtaada lagu sheego qofkoon jecleen waayo oo qofka in wax aqbalo waayo tusaalahaan waxaan dimuqraasiga ay dhahaan inkastoo meelo kale u rogeen yaa wuxuu yahay in qofku uu dulqaad u yeesho wax aadan adiga rabin khilaafaadku waa mid laba beelood waa mid laba qof waa mid qoys waa mid yacni khilaafaadku intaasoo ugu kala qaybsamaa jaanib u qaybsamaa marka xalin- xalinta khilaafaadku dhulkii baa ku jira oo hadda inta waayadan dambe aan annaga ka warhaysanay ka odayaal dhaqan ahaan jubbaland dhulka waxaa loo sameeyey meelo gaaroo lagu xaliyo dhulka hadda annaga waa ka ronnahay qoyska heshiisihiisa waan gallaa tabeelaha markay timaado waan gallaa tan kale waan gallaa annaga oo sida boorkeennaba ku qorayd qaabka nabadda ee wanaagsan u xalinna oo hadal aan xanaf lahayn iyo isu soo dhoweyn labada qof ama labada beelood tababarka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii lagu yareyn lahaa khilaafaadyada inta badan ka dhex dhaco bulshada magaalada dhoobley iyo gobolka jubbada hoose